أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a beydad googo'ay gaadiid boolbool u kala furtay agabyo iyo hub gacanta lagu dhigay waa muuqaallo qabsaday baraha bulshada oo soo bandhigaya halaagii ku habsaday maleeshiyada alfa gruub maxaa soo noqnoqa gubashada suuqyada ganacsiga waaweyn ee magaalada muqdisho maxaase ka jira in gacmo cadow ay mas-uul ka yihiin ganacsato sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay ku eedaysan tahay gubashada suuqyada falanqayn ayaad dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee gado oo gurmad caafimaad gaarsiisay qoysas ka soo barakacay dagaalada murtadiinta u dhexeeya ee degmada beled xaawo munaasabad diyo loogu kala wareejinayay beelo walaalo ah oo ka dhacday wilaayada jubbada dhexe waxaad maqli doontaan kelimaadka laga jeediyey munaasabaddaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya dhegaystayaal waa mar kale iyo fafreebka wararka أخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya meydad googo'ay gaadiid boolbool u kala furtay agabyo iyo hub gacanta lagu dhigay waa muuqaallo caawa qabsaday baraha bulshada oo soo bandhigaya halaagii ku habsaday maleeshiyada alfa gruub haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyay walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowra ayaad ku maqli doontaan insha allah balse aynu ku horumarno kooxda gurguurta oo ka qayb gashay shir laysugu yeeray dalaalka aan badda lahayn kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir ka dhacay magaalada awaaza ee dalka turkmanistan kaasoo uu soo qabanqaabiyey urur gaaleedka qaramada midoobay shirkan ayaa waxaa isugu yimid wufuud ka kala socday dalaalka adduunka ee aan badaha lahayn waxayna kooxda ridada u dirsatay nin lagu magacaabo isaaq maxmuud mursal oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee kooxda ridada iyo xubno kale wadamada caalamka ee aan badda lahayn ayaa ka doodayey sidii ay u heli lahaayeen marinbadeed dadka soomaaliyeed ayaa arrinkaasi si weyn uga warceliyey waxayna ku tilmaameen mid khatar ah oo muujinaysa sida ay kooxda riddadu u dafirayso khayraadka biyaha ah ee uu allaha ku manaystay waxay dadka qaara tani ku fasireen mid muujinaysa in kooxda riddada ay bad la doonayso xabashada etoobiya oo horey u shaacisay inay ku wareejisay qayb ka mid ah biyaha badda soomaaliya taasi waxay ahayd warbixintii maanta lagu qoray websayteka islaamiga ee caalamada ruushka oo ka baxay heshiiskii xayiraada gantaalada nucleerka ee kala dhexeeyey maraykanka waa halkudhiga warbixin lagu qoray shabakada wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan khilaafka u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo ruushka ayaa meel sare gaaray kaasoo salka ku haya loolanada caalamka iyo baahinta awoodda hubka waxgumaada ee nucleerka ruushka ayaa isbuuxii lasoo dhaafay sheegay inuu sawaariikhda xambaara nucleerka diyaariyey islamarkaana maraakiibtiisa waaweyn gaareen biyaha caalamiga ah war rasmi ah oo ka soo baxay hay-adda ugu sarreysa ammaanka xukuumadda moscow ayaa lagu sheegay in ruushka uu ka baxay heshiiskii xakameynta hubka nucleerka arrinka oo ka dhigan yeerinta siiri dagaal oo ka dhannaha reer galbeedka demetri medmedev oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha golaha amniga qaranka ee ruushka ayaa ku dhawaaqay in kabixitaanka dalkiisa ee xayiraada kumeelgaarka ah ee ku saabsan gantaalada nucleerka ee masaafo dhexe iyo kuwa gaaban uu yahay xaalad cusub oo dhab ah tallaabadan ayaa daba socotaa siyaasado uu medmedeef ku tilmaamay in ay yihiin kuwo cadaawad ah oo ka imaanaya xulafada nato ee maraykanku uu ugu wen yahay medmedeef ayaa bartiisa xa ee x twitter ku sheegay in go-aankaasi yahay mid cawaaqib ah oo ka dhashay ficilada nato wuxuuna uga digay reer galbeedka inay filaan tallaabooyin dheeraad ah wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa horey u sheegtay in moscow aysan hadda kadib u hoggaansami doonin heshiiska aan rasmiga ahayn ee xadidaya tijaabinta iyo soo rididda gantaaladan ruushka wuxuu sheegay in duruufihii keenay xayiraadaasi ay meesha ka baxeen saliibka donald trump ayaa jimcihii lasoo dhaafay sheegay in maraakiibta gujisyada ay xambaari karaa nucleerka loo diray badda madow iyo bado kale oo ku dhow dalka ruushka websayteka somaali memo warbixinta lagu qoray ayay taasi ahayd markana websaytka islaamiga ee reediyoga alfurqaan maleeshiyaadka kooxda riddada oo wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada beledweyne ayaa xarunta gobolka hiiraan waa warbixinta lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan saacadii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ka dhacay dil uu askari ka tirsan kooxda riddada ka geystay magaaladaas dilka ayaa waxauu si gaara kaga dhacay xaafadda buundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne askariga ayaa waxa uu wiilka dhallinyarada ah ku dilay kaam ku yaala xaafadaas kaasoo waayihii lasoo dhaafay marti gelinayay xaalado amni darro ah meydka wiilka la dilay ayaa waxaa la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne waxaana dilka loo geystay xilli habeen ah ugu dambeyntii mareegta faafreebro ayaa waxaa lasoo dhigay qaraxyo lagu xasuuqay maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa loogu yeero danab oo ka dhacay duleedka afgoye qaraxyada ayaa haleelay laba gaari oo cabdibilyaal ah waxaana halkaasi ku bakhtay sagaal askari kuwaasoo qaar ka mid ah hilbahooda duurka laga soo ururiyey maleeshiyaadka qaraxyada lala beegsaday ayaa horey u jiitay mid ka mid ah cabdibilyaashii laga qarxiyey halka midkii kale iyo agabyo ciidan goobta ay tageen sawirada lasoo dhigay barta mareegta faafrebro ayaa lagu arkayaa agabyo kala duwan iyo meydadka oo hilbihii maleeshiyaadka murtadiinta oo geedaha saaran halka qaarkoodna aad arkayso kab ay lugtii sideeda ugu dhex jirto balse ayadoo go-an ay meel taallo madax meel yaalla iyo gaadiidkii la qarxiyey qaarkood oo gabalgabal u kala go-an oo ku kala firirsan goobtii lagu qarxiyey waxaad dareemaysaa sida qaraxyadaasi cadowga ay ugu halaagsameen iyo sida hilbahoodu ay u kala faniineen xubintii hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأرض الأسماع سحرا صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaa soo noqnoqa gubashada suuqyada ganacsiga waaweyn ee magaalada muqdisho maxaase ka jira in gacmo cadow ay mas-uul ka yihiin ganacsato sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay ku eedeysan tahay gubashada suuqyada haddaba arrimahaasi ayaanu falanqayn doonaa aan soo dhaweeyey walaalkeen maxamed xasan oo si dhow arrimahaasi isha ugu hayay maxamed soo dhowo ugu horeyn sidee wax uga dhaceen suuqbacaad imise ayaa lagu qiyaasay hantida ku khasaartay bismillaah aada baad u mahadsan tahay maahir sida aan la wada socnaba shalay gelinkii dambe dab aada u xoogan ayaa qabsaday dhismayaal ku yaala suuq bacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho suuqan oo dad fara badan ay ku ganacsanayeen ayaa si lama filaan ah dibkaasi uga kacay suuq bacaad wuxuu ku yaala degmada yaakshiid ee bariga magaalada muqdisho dabka ayaa runtii saameyn ballaaran yeeshay markii hore wuxuu ka kacay bacdlaha laakiin wuxuu ku fiday qeybaha laakiin markii dambe ayuu ku fiday laakiin markii dambe ayuu ku fiday qeybaha maacuunta iyo dahabka ilaa iyo qeybaha xawaaladaha oo waxyeelo xoogan geystay xaddiga dabka uu ku bilowday iyo markii dambe sida isku bedelay ayaa aada u kala fogaa arinta xusida mudan waxay tahay maahirow in aan la helin wax debdemis falgal weyn sameyn kara gaadiidka debdemiska ayaa wuxuu soo istaagay wadada laamiga ah maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada ayaana isku gadaamay suuqa waxaanaba mooday inay ka hortegayaan in dabdamisku uu falgal weyn la sameeyo dabka waa la xakameyn waayey dabka markii dambena wuxuu soo gaaray ilaa iyo sagaalkii iyo barkii fiidnimo ee xalay sidaas ayuu suuqa qayb ahaan ku gubtay ganacsatada oo aan la xiriirno waxay noo sheegeen in wax ka badan siddeetan shan boqolkiiba uu gubtay suuqbacaad ayna ku khasaartay hanti boqolaal milyan oo dollar ah qaar ka mid a dadkii la tacaalayay deminta dabka ayaa warbaahinta u sheegay in xaalku u adkaaday debdemiska lagu gumaystay isla markaana ay tuhunsan yihiin in gacmo kale ay ku lug leeyihiin gubashada suuqbacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho
aabahaad waa kanaa gabadhna maaqan celinaynay waa inuu dabka galuu rabaa inuu deh waxaa waaye gurmud fara badanna waa waa samaanay gabar yar baa meesha ku jirtay waa la dacaalnay waa in laga soo saaray kalo waa shakiya iga jira hadda gabadhii ilin lama saara ilaa dabkii waa soo kordhay wuxuu soo fuulay laamiga alfaraj dhabarkeeda iyo dukaamo ku sugnaa ayuu marayaa ilaahna ka bixi ugu weynaa soomaaliya suubcad dabki wuxuu ka bilowday meesha maacuunta laakiin waxaa yimid galabta masaco bilowday waxaa yimid afar dudumis iyo boodahooda marka mashruuc inuu yahay loo malaynaa oo suuqa kooxdii qowlaysatada ahayd dhulboobka ka wada dalka inay qandaraaskaas qaateen waxaa ka jira hagar hagar weyn ayaa ka jirta
maahirow khasaaraha dhimashada waa issoo tarayaa goor dambe oo maanta ayaa la sheegay in qof kale la helay midkiisa kaas oo ku dhintay dabka inkastoo weli aan la sameynin tirakoob maaliyadeed oo ku aadaan khasaaraha dabkan ka dhashay haddana waxaa la rumaysan yahay in khasaaruhu aada u baaxadwan yahay waxaa la arkayay ganacsatada ku hanti beelaya ee dabkii ka kacayay suuqbacaad oo isxakameyn waayey sababa la xiriira qaracanka ay ka qaadeen maalkoodii oo burburay qaarkood ayaa la sheegay inay bawaasheen qaar ay qadarta alla ku sabreen oo warbaahinta ay kasoo muuqdeen iyagoo sheegaya in tani ay tahay qadarta alle ayna ku sabrayaan ayna quusan dooninin oo ay dib u dhisan doonaan goobaha ganacsiga ee ka gubtay runtii maanta magaalada muqdisho si aad ah ayaa looga dareemayay saameynta ka dhalatay ee dabka ka kacay suuqbacaad waxaana socda dadaallo xoogan oo ganacsatada ku ganacsada suuqyada qaar ee magaalada muqdisho ay dadkaasi lacaga ugu ururinayaan sida shirkadaha waaweyn oo kale
waa gartay maxamed maxaa ka jira in kooxda ridada soomaaliya ay ku lug leedahay gubashada suuqan iyo gubashada suuqyo kale
waa mahadsan tahay maahir runtii waxaa jira shaki aada u weyn oo ah in kooxda ridada gacmaheedu aysan ka marnayn dabkii aada ka u xooganaa ee shalay ka kacay suuqbacaad marka hore waxaan laysku waafaqsanayn waxa dabka uu ka bilowday riwaayado soo baxay fakti hore ee dabka waxay sheegayeen in koronto ay sabab u ahayd dabka laakiin markii dambe waxaa la ogaaday in koronto aysan shuqul ku lahayn oo dabkan gacmo bini aadan ay ka dambeeyeen qaar ka mid a ganacsatada maanta warbaahinta la hadlay waxay muujiyeen shakigooda ah in dabkan ay ka dambeyso kooxda riidada soomaaliya bal aan dhegeysano mid ka mid ah ganacsatada oo arrinkaasi ka hadlaya annaga waxaan tuhinsannahay musiibada debka inuu xataa musiibo kale ku jirto sababtoo ah deb annaga noo kilomitirka xagga noo jiray wuxuu hal mar aan kawan helnay dukaankeenna gadaashiisu gubanaayo dhibaatadan hadda waxaan tuhinsannahay oo dhibka debkaana musiibada haddee xataa ay dhahday ay noqotay musiibo kacday in kaalis uu jiro ay dad ka dambeeyaan inay dukaamadeenna iyo waxayna gubaan oo hantideenna meeshaan ku gubaan inay ka dambeeyaan annaga oo aaminsannahay maahirow arinta maragmadoontada ka dhigaysa in dabkan ay ka dambeysa kooxda ridada waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban kooxda ridada ayaa warbaahinta maanta la hadlay ninka lagu magacaabo muungaab iyadoo weli dabkii aan laga soo kabsanin oo dhibanayaashii hantidu ay ka gubatay ay qaarkood waasheen qaarna ay murugaysan yihiin ayuu warbaahinta horteeda isla soo taagay in ciidamo lagu daadinayo suuqa oo wadooyin la bixinayo maalmahanba ganacsatadu waxay sheegayeen in la hadal hayay in kooxda ridada ay boobi doonto dhulka qeybo ka mid a suuqbacaad oo ganacsato ay ka iibin doonto arinkaas maanta muungaab ayaa marag furay isagoo yidhi looma dul qaadan doono wadooyinka ciriiriga ah dabdamiska waa soo geli waayey waa in aan wadooyin u furnaa oo dhulbixin aan sameyno arinkaas dad badan ayaa maanta baraha bulshada kaga falceliyey waxayna sheegeen in gubidii suuqbacaad iyo boobkii suuqa siinaay iyo hadalka muungaab ay ahaayeen saddex dhacdo oo muujinayay in waxaa loo damdam lahaa ay ahaayeen in la banaysto dhulka qayb ka mid a suuqbacaad taasna maanta ee muungaab uu warbaahinta ka hor sheegay
inay maaragtay ciidamadii amniga ay ku soo gaari karaan markaan arrimahaasoo dhan markaan haddii laakiin waddo aysan jirin waa shiddo markaan haddii ilaah yidhaahdo suuqda guud ahaan gaar ahaan ee hadda meeshaan dhibka ka dhacay iyo meel kasta oo maaragta suuq ah in waddooyin loo bixiyo markaan arrimahan oo kale markay dhacaanna waxaa loo baahan yahay in damiirka uu shaqeeyo oo ah maaragtay laga hadla kaliya sidii arrintaan dhibaatadan
sanadii labada kun saddex labaatanka sidaan oo kale suuq ku yaalo degmada xamarweyne ayaa maahirow dhab uu ka kacay xilli habeen ah dabkii markii uu ganacsatadii uu bas beeliyey madaxda kooxda ridada meesha ay soo gaareen iyagoo xataa aan tacsi u dirin wax magdhowna aan u ballanqaadin dadkii dhibanayaasha ahaa ayaa subaxii dambe waxay ganacsatadii hantidooda burburtay ay kusoo waabariisteen iyadoo silig lagu wareejiyey dhulkii ee dabka uu baabi'iyey kadibna la leeyahay dhulkan dowladda ayaa la wareegtay ha laga fogaado halkaas ayuu qaracan kale iyo labageeriyaad ku dhacay ganacsatadii oo hantidoodii waayey iyadoo dabkiina sii muuqdana dhulkii lala wareegay sidaas waxaa ku caddaatay in dabka kooxda ridadu ay ku qabatay suuqa kadibna ganacsato iimaanlaawayaal ah ay ka iibisay ilaa iyo hadda dadkii hantidoodii malaayiinta ay ku gubatay iyagoo murugaysan ayay joogaan magaalada muqdisho dhulkoodii iyo dukaamadoodii ay ku ganacsanayeenna xoog ayaa lagula wareegay oo kooxda ridada ayaa ganacsato kale ka iibisay meeshaas waxaa ku cad in mugdi badan uu jiro in kooxda ridada ay kulug leedahay gubashada suuqyada ganacsiga ee magaalada caasimadda ah maahirow waxaa xusid mudan in maalmahan dhulboob xaddhaaf ah magaalada uu ka jiro oo xataa habeennada qaar dadkii guryahooda la boobay ay weerarayaan maleeshiyaadka kooxda ridada ee ku sugan degmooyinka hodan daynile iyo yaaqshid shalay waxaan ogeynay in shaqaaqa ay ka jirtay suuqa siinaay oo kooxda ridadu ay doonayso inay la wareegto marka arrimahan oo idil waxay muujinayaan in gubashada hantida shacabka muqdisho iyo dhulboobka uu yahay silsilad isku xiran oo xasan gurguurta iyo kooxdiisa ay ku doonayaan in shacabka ay ku gumeeyaan in hantida ay ka boobaan ugu dambeyntiina ay dhaqaalahaas kula saaxiibaan xabashida etoobiya turkiga doorashooyin gaaleed ay dib ugu soo laabtaana ay ku galaan marka laysku soo xooriyo shacabka magaalada muqdisho waxay ku sugan yihiin xaalad aada u daran dhaqaalihii waa burburay dhulalkii waa la boobay suuqyadii ganacsigana dab ayaa lagu qabanayaa marka hantida gubata kadibna dhulkii ayay cabiranaysaa kooxda ridada ee shaka kuma jiro in dulmiga uu zuuli doono waqtiga waa dheeraada insha allah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan wilaayada islaamiga ah ee gado gaar ahaan maktabka caafimaadka ee wilaayadaasi ayaa gurmad isugu jira baaritaano iyo dawaqaybin u sameeyey qoysas ka soo barakacay dagaalada murtadiinta ku dhex maray magaalada baled xaabo ee gobolkaasi dadka gurmadka caafimaad la gaarsiiyey ayaa tiradooda waxay gaaraysaa ilaa toddoba boqol oo qof aan ku wareejiyo walaalkeen casaam carafaad oo goobtaasi ku sugnaa halkani waxaa ku sugan goobta ay ka socotay daawaqaybinta gudoomiyaha golaha naqabada walaayada islaamiga hegado naqiib ibraahim maxamed cigaal oo isagana ahaa dadkii mushaarikiinayay howsha qabanqaabada iyo daawaqaybinta uu sameeyey maktabka caafimaadka ee walaayada islaamiga hegado naqiib soo dhawow marka hore kusoo dhawo idaacadda islaamiga andalus maanta waxaanu ka sugannahay deegaanka tolo barwaaqo ay ka socoto gurmad caafimaad oo uu sameeyey maktabka caafimaadka ee wilaaya islaamiga gado oo uu sameeyey dadkii kasoo barakacay degmada balad xaawo ee naqib ee arrintan gurmadka uu sameeyey maktabka caafimaadka maxaad kala socotaa arrintan waxaan kala socdaa arrintaas ilaahay baan mahad u celinaynaa marka hore subxaana wa tacaala thumma walaayada kada al-shabaab almujaahidiin si guud baan uga mahad celinaynaa si gaara gobolka gedo maktabka caafimaadka gurmadka uu sameeyey oo uu sameeyey dadkii barakacayaasha ahaa ka soo barakacay daalimiintii ku dirirtay degmada balaxaawo oo maaragtay ridadii dagaaladii culuslaaya maalowta dhex maray dadkii shacabka ahi oo ku dhibaatooday qayb ka mida naftoodii ay ku waayeen qayb ka mida maalkooda ay ku waayeen oo guryahoodii ku gubteen qayb ka mida dhac iyo bililiqa loo geystay oo hantidoodii la qaatay ee gabdho maaragtay muslimaad ah oo dumar ah maaragtay lagu kufsado lagu dhibaateeyey ee dadkii ka soo cararay waxyeeladaas farada badan markay iska daba timid asbuucyana ay dhaaftay dadkii soo barakacay dad ka mid ah baa ku soocay walaayadan garbahaariga gaar ahaan deegaanka tuulo barwaaqo maqarka u ah walaayada degmada garbaharey marka dadkaasoo dad aad u tiro badana oo la dhihi karo halka qowsba saddex qows afar qows baa soo dulquush dadka asaga ahaabay ilaaha ka abaalmariyay ee maktabka caafimaadka waxay u keeneen daawo daawadaasoo shalay iyo maantaba qaybintoodu socotay dadka bukaanka ahoo la qaabilay maaragtay taqriiban ilaa toddoba boqol ilaa toddoba boqol iyo konton ilaa sideed boqol baa la dhihi karaa dadkaasoo dhammaantood helay daawo tayale maaragtay dhakhtar baaritaanna ku samaynhayey oo maaragtay dhacaamaha iyo kaadida iyo dhiigga iyo waxyaaba badan ka qaadahaya oo shaybaar gelinhayey sidiisa kalena u wareysanhaya dadkaasoo helay daawo noocyahoodu kala duwan tahay oo daawo fiican oo tayale helay dadka asagaha marka maanta iyo shalaba daawo fiican oo macnolahay heleen ilaahi subxaana watacaala ha ka abaalmariyo xarakada waa maaragtay waa ugu ducaynaynaa gaarahaan makta caafimaadka jazaakum allahu khayr baan leenahay gurmad fiican oo deg deg ahy walaalahood la soo gaareen waxay marka tusaysaa walaayada islaamka inay u taagan tahay dadka shacabka abadqabkiisa iyo ka warqabkiisa iyo caafimaadkiisa macnaha inay walaaladu hadday soo barakaceen oo soo xanuunsadeen oo dhib soo gaaray ay ka danqadaan wixii ay qaban karaanna ay qabtaan insha allahu raxmaan gurmadka hadda na soo gaaray oo walaayadan maqarka tuulo barwaaqo oo ah garbaari uu soo gaaray daawadaas weeye naqiib dadka muslimiinta ee ku dhegaysanayo guud ahaan dardaarankaada ugu dambeeya aad siin lahayd muxuu yahay dardaaranka aan siinayno waa dardaaran iska cad dadka soomaalida oo muslimiinta inay wax fahmaan baa fiican marka ma ninka dadka shacabka a dhibaataynhaya oo dhacahaya oo dilahaya oo kufsanahaya nabad ilaalinhayo mase ninka lagu soo qaxahaya marka colaadda iyo dhibaatadu ay dhacday naftooda iyo maalkooda markay dadku baryageli waayeen dadka ay ku soo carareen oo haddana maaragtay amniga helay oo caafimaadka iyo daawada helay baa nabad ilaalinhayo marka waxaan leenahay dadku inay mustaqbalkooda ka fakaraan aayahoodana ay dhedhamiyaan waa munaasib waxaa kaloon u sheegaynaa meesha lagu dirirahayo dad tiradoodu yar tahay baa barakicinaya dadkaas muslimiinta oo kumayaanka qof dhaafaya waxa barakicinaya dhibaatada u geysanaya waa dad yar oo fara ku tirisa weeye waa dad hadday damcaan inay iska qabtaan maaragtay ay iska qaban karaan waxaan leenahay marka degmada balaxaawo waxaa ku nool dad muslimiina oo fara badan oo kumaan kum ah dadka maanta dhibka u geystayna dad tira yar oo taya yar weeye waxaan leenahay iska qabta iska dhiciya la dagaalama af iyo adinba kula dagaalama deegaanka adinkaa u dhashay adinkaa ilaah idin makaniya adinkaa mas-uuliyaddeeda maalinta qiyaama ilahi subxaanau idin weydiinaya gaalo waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala nafteedana wuu baneeyey in la dilo maalkeedana wuu baneeyey in la dhaco waxaa weye cirdigeedana sharafteeda wuu baneeyey dadki marka noocaasa inuu adinka idin banaysto arrin khalad ah weeye waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed oo ku nool meelaha riddadu ay ka taliso ha iska qabtaan riddada iyo gaalka iyo gaalo raaca way iska qaban karaane ha iska qabtaan ilaahay baa mahad iskale wadaadada mujaahidiinta ee gurmud fiican bay noo soo fidiyeen dadka soo barakacay oo iska tabaalaysan daawo aad taya u leh baa la siinhayaa oo nooc walba iskugu jirtay baaritaanta marka ilaahay baa mahad iskale aniga hadda waa daawaa la isiiyey cerbadaa la isiiyey ilaahay baa mahad iskale daawadana hadda way ii socotaa dadka intiisa kaleetana waa la siinhayaa baaraka allahu fiikum wadaadada ilaahay kheyr ha siiyo sidaad noogu soo gurmateenna ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo waxaad kasoo barakacdeen balaxa oo dagaaladii murtidiinta udhexaad kasoo barakacdeen haa balaxa waa dagaal nagu qabsaday waan kasoo barakacnay halkaana imaanay wadaadadana sharafta leh baana na soo dhaweeyey sida ay noogu soo dhaweeyeen oo noogu soo gurmadeen noogu mahad celinaynaa soo dhawow bal balaxa waad ka imaaday iyo dadka soo barakacyaasha daawada qaybinta aad ku jirto bal ka waran saaka iyo bal sida beledxaa waan kasoo cararnay madaafiicdi baan kasoo cararnay ilaahay baa ku mahadsan haddana meel nabadgelyo ahaan nimid marka daawana waa helna iyo soo dhaweyn inta ka dhexe waan kartay daawada ladi siiyey yaa idin siiyey xarakada shabaab yaana siisa maxaa ugu duceynaysaa marka ilaahay inuu barakeeyo ilaahay guuleeyana gacanta sarraysana alla ka dhigo adiga daawaa lagu siiyey ma wax baaritaana lagugu sameey iska kanaysa dadka qaar baaritaan baa lagu sameeyey qaarna cudurrada ay sheegteen baa loo siiyey aniga sonkorna waan qaba gaasna waan qabay lugaha waa la iga hayo lugaha soo kadudanhaya labadaba daawaa la iga siiyey waa kaasoo ilaahay baa ku mahadsan wallaahi maasha allah ilaahay baa ku mahadsan dadka barakacay waa lasoo dhaweeyey daawo samafalaha la siiyey qofkii xanuunsan aad baa loo daaweynayaa daawo ku filoo tayaleh baa la siinayaa ilaahay baana ku mahadsan xarakada mujaahidiinta iyo maaragtay soo dhaweynayso ilaahay baana ku mahadsan dadkana way caawinayaan soo qaxay iyo deegaanka dadka ku noolaa iyo dadka soo barakacay aad bay u caawinayaan daawo taya leh yaa nala siinayaa anigan hadda hadlahayo daawo aanan weligay iyo allahay aanan heli lahayn qarashkeedana aanan awoodi lahayn baa la isiiyey ilaahay baana ku mahadsan waana u mahad celinaya xarakatu mujaahidiin bal ka waran dadka barakacyaasha balaxaawo iyo dhibaatada sida u sugan wallaahi aad bay dhibaatadooda u badan tahay dadkii maxaan ku radaa ee dadaan qarashaysan bay ahaayeen dad guryahooda isaga jiray ahaayeen dad waxay haystaan maaragtay ilaahay ogyahay bay ahaayeen xabad baa ku timid dadkii aan soo carari karin waa soo cararen wixii kalena magaalada ay ku go-doomeen dad baa guryahoodii la ballaqaystay dad baa guryahoodii la dhacay nafta aniga hadda idinla hadlayo naftaydi bes aan soo la soo carara haa wixii anigu aan ku seexanay iyo waxaan cunayena waa ka soo tegey marka xooggaygaas aanan saarnaa haddee awood ilaahay subxaanahu watacaala baa iskale awoodna ma aanan haysanin waan soo qaxnay qax dhibaato fara badan baana soo gaartay haddee ilaahay un baanan maaragtay yaa qaxa naga bixin karo oka waan karta marka sidii ladii soo dhaweeyey iyo meeshaad imaadeen aad baa naloo soo dhaweeyey aad baa naloo caawiyey guryaa nala siiyey daawaa nala siiyey waa maxaan ku radaa tacaawun fara badan baan helnay anagu dadka soo barakacay baan ahayn oo beled xaawo waa nala wanaajiyey daawooyin baan helnay magaalada nadi baan imaanay wadanka gaalada ilaahay baa naga keenay marka daawo fiicanna waan helnay ilmihii naga wada qandhaysnaa marka walaalayaal waxaan u duceynaynaa kheyr iyo bashaara inaan kugu duceynaynaa ilaahay koraan ka dhigaan leenahay muslimiinta gaaladana allah jebiyo maasha allah maasha allah qamco furan baana lagu soo dhaweeyey walaalaheen ayaana u imaanay oo mujaahidiinta ah si wanaagsan ay noola dhaqmeen qamco furan wanaag dirimaad aad baa ugu fiicanah alxamdulilaah daawo aad u fiicanna waana la siiyey caruurta aadeen ayaga wal xanuunsadee meesha markaa imaaday anigaan hadda kula hadlaayo xataa goos baan hameen hore iyo hameen saddexaadba ka seexan waaye shalay ayaa daawo la isiiyey gooska alxamdulilaah ilaa baa mahad iskaleh marka walaalaheen allaha kor ka dhigo ilaa waxaan ka bareynaa siday noo soo dhaweeyeen ilaa yakna jannada loogu macsoomo maasha allah maasha allah ka waran barakacan balaxa oo galada ku dagaalamayso iyo bal dhibaatada isu bismi illaahi raxmaani raxiim waxa lasoo shakoobi kara ma aha markaas waxaana toban caruur aan watay toban caruur aan qacmaha aan kasoo qabtay maxaa la dhihi jiray magaalada ay ku dhasheen dhibaatada elada adiga laftiga xataa waa suureysan kartaa oo baabuur aan maarkano ishaga laba boqol dollar kaa qaadanayo ay tahay meel aad biyo iyo maarkano ishaga abaad aan u wadanin oo hoobiy hoobiyo kugu socdo dhibaatada elada waa labaad gareemi kartaa laakiin alxamdulilaah anuu marka horeta meeshaan maxaa dhihi jiray ma isdheheeninba maxaa dhihi jiray guryo iyo waxbaad ka helaysaa laakiin qamco aada u wanaagsan ayaana lagu soo dhaweeyey soo dhaweyn wanaagsan baan helnay gogol baan helnay alxamdulilah daawaan helnay alxamdu alshukur rabbilcaalamiin ilaah baa mahadaas iskale iyo walaalaheenna maxaa dhihi jiray u imaanay oo mujaahidiinta ah marka alxamdu alshukur rabbilcaalamiin ilaah baa mahadaa iskale iyo walaalaheen waana lasoo dhaweeyey ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta walaalaha daawo bay noo keeneen tayale ee maktabka caafimaadka waxay noo keeneen daawo tayale dadka muslimiinta ah oo yimid oo deegaanka qaryada tulabra si wanaagsan oo anfacdo baa loo siiyey ilaa haddana shaqadii way socotaa ilaahay baa ku mahadsan waana ku qanacsanay si dadaal leh oo xurmo iyo wanaagsan baana naloo siiyey ka waran baahida dadka u qabeen iyo sida aad baa loogu baahnaa ama caruurta dhallaanka ama dadka waaweyn haweenka ragga cudur kasta oo hayeyba waa si weyn baa looga faa'iideystay aad baana baahi loo hadda lajoogan wali waa loo sii baahan yahay dad fara badan oo kala gedisan oo maato iyo waayeel iyo dumar u badan iyo rag intaba baa meesha lagu daaweynaya oo barakacayaala oo aan wax sahlan ahayn baa meesha lagu daaweynaya welina waa joogaan waka maartay maxaa ugu duceynaysaa gurmadkan xarakada mujaahidiinta soo gaarsatay gaar ahaan maktabka caafimaadka ee wilaayada waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu iyagana caafimaad iyo cimri dheer siiyo xarakatu mudaahidiinna ilaahay u kaalmeeyo gargaar ilaahay jahadiisa ilaahay siiyo taasaan ugu ducaynayaa maxaa gaaladii ku habaaraysaa murtada waxaan ku habaara ilaahay gaalada inuu jabiyo muslimiinta inuu ilaahay kor yeelo oo diinta ilaahay u kaalmeeyo kitaabka ilaahay ilaahay kor u qaado yaan ku ducaynayaa gaaladana ilaahay inuu jabiyaan yaan ilaahay ka baryahayaa ilaah mahadle waxaan u mahad celinaynaa xarakada al-shabaab baan u mahad celinaynaa waxaan helnay daawo gurmad ah oo haddii alla idmo caafimaad ah oo qof walbaba qofki meelba uu ka jiranya la siinahayo oo la baarahayo oo dhiigga laga qaadayo kaadida laga qaadayo saxrada laga qaadayo wax walba laga qaadahayo markaasna daawadii la siinahayo oo haddii alla idmo fiican oo maaragtay tayadeedu wanaagsan tahay baan helnay ilaahay baa mahadle waana u mahad celinaynaa walaayada waa u mahad celinaynaa gurmadkaas oo dadkii ka soo qaxay kaas ahaan degmada beled xaawo dadkii ka soo qaxay kuna soo qaxay tuulada tuulo barwaaqo oo walaayadu degan tahay caafimaadkaasaa la heleen waana barwaaqoobeen ayagana khayr allaha siiyo waana u mahad celinaynaa waa nala soo dhoweeyey si aan caadi ahayn baa naloo soo dhoweeyey alxamdu lilaah mujaahidiintaa gurmad noo samaysay daawo gurmadaha naloo keenay baaritaan gurmadaha naloo keenay oo wax kharashoo ku baxaaya aan la arag mujaahidiinta bacdallaah waa u mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa noo gurmadeen daaway noo keeneen baaritaan bay noo keeneen wax lacaga male ilaahay dartiis iyo tadawac bay noogu waxeeyeen ilaahay inuu barakeeyo xarakada ilaahay inuu barakeeyo xarakada ilaahay inuu barakeeyo axkaamul islaam baa ka socota meeshay joogaan shareecadda kitaabka iyo sunnada lagu kala baxaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in alla noo taam yeelo ilaahay inuu noo taam yeelaan ka baryaynaa gaal iyo gaalo raac ruush iyo maraykan u wen yihiinna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu halaago ilaahayow quwadooda adaa jebin kara meeshay joogtana adaa gaarsiiyey ilaahu quwadooda jebi ilaahayow baariyow quwadooda jebi ilaahayow baariyow quwadooda jebi ilaahayow cadowga islaamka qabo ilaahayow cadowga diinta qabo mujaahidiinta soo ma aha ilaahayow u kaalme way noo kaalmeeyeena ilaah u kaalme wayna daaweeyeena ilaahayow quluubtooda daawe ilaahayow say noo daaweeyeen quluubtooda u daawe ilaahu taageero garab istaag ilaahayow taageero garab istaag ilaahayow taageero garab istaag كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay munaasabadda ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha tunni iyo maxamed zubayr ayaa ka dhacday wilaayada jubbada dhexe diyada oo ahayd qof dhintay ayaa lagu lahaa beesha tuni waxaana lahayd munaasabadda waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir iyo nabadoonno kale oo diyada wareejiyey الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم anigoo ah suldaanka guud ee beesha tunni maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan maanta waxaan u fadhinaa diyo ay nagu lahaayeen reer maxamed subayr oo lagu leeyahay beesha tunni hadda ka hor shil ka dhacay meesha la yidhahdo laanta shabaax gaari yar oo sagsiga uu waday nin maxamed subayr ah iyo gaari uu waday wiil tunni ah ayaa laanta shabaax isugu dhaceen kadibna labadii darawal ayaa lacagtii loo kala gooyey boqol halaad markii la xukumay min konton ay noqotay nin maxamed subiir oo kale ku dhaawacmay shan neef oo geela loo xukumay geelii waxa uu noqday konton iyo shan dhibic saddex neef oo geela waxaan lagu qiimeeyey neefkiiba afar boqol taasoo si guud noqotay labaatan iyo laba kun boqol iyo labaatan iyadoo lagu daray laba kun oo lagu qiimeeyey gaarigii burburay waxaana bixnay lacag dhan lix kun lix boqol iyo konton waxaa nagu hartay lacag dhan toban iyo toddoba kun afar boqol iyo toddobaatan maantana waxaan u fadhinaa inaan wareejinno lacagtii reestada ahayd oo toban iyo toddoba kun afar boqol iyo toddobaatanka ahayd waana wareejinnay waxaana ku wareejinnay wakiilka weliodamka oo la yidhaahdo bashiir dheere ayaan ku wareejinnay arrintaasna maanta ayay naga soo gebagabowday haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ceebteenna iyo ceebta waalidkeenna uu asturo khaatimadan uu noo hagaajiyo dadkaas ehelka walaalahan horena walaalay u haayeen haddana ay sidaas ku walaaloobaan oo maanta waxba la isku lahayn intaasna mahadda alle kadib waxaan uga mahadcelinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan walaayada jubbada dhexe oo barnaamijkaas tawalinaysay oo kaalin weyn ka qaadatay oo na garab taagneed soo aruurintaas lacagtaas iyo bixinteedaba min bilow dhammaad ilaah baa ku mahadsan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillahi alxamdu lilaahi anigoo ah noodoon aadan xuseen cabdulaahi ilaahay mahadii maanta waxaan u fadhinaa kala wareejin diyo namaan walaalaheyna reer maxamed subiir oo mar hore gacantayna gaartay oo ahayd xukunkeeda guud konton iyo shan halaadoo geel ah lacagna lagu qiimeeyey intii hore waa baxday baaqiga wuxuu ku ahaa toddoba iyo toban kun iyo afar boqol iyo toddobaatan insha allah toddoba iyo tobankii kun iyo afartii boqol iyo toddobaatankii maanta ayaan macnaha ilaahay noo qadiray inaan wareejino walaalaheen aan ku wareejino insha allah haddii ilaahayna ama yiraahdo sidaas iyo waxaan ku faraxsannahay sharciga islaamka anuu aan ku kala baxayno oo matalan xukunkaan ku qaadanayno aan ku kalsoonnahay iyagana ay ku kalsoon yihiin annagana aan ku kalsoonnahay insha allah ilaahay subxaanahu watacaala islaamka oo dhanba guul allah siiy diinteenni iyo iyo raayada aan dugsinayna ilaahay subxaanahu watacaala ha noo raajiyo guul iyo wanaag ayaan rajaynaynaa insha allah biidn illahi kariim
bismi lah alxamdulillah rabbil alamin salatu wasalam calaa nabiyina maxamed wala ali wasalam insha allahu tacaala sidii suldaankii iyo nabadoonka u sheegeen waayo halkan waxaa u fadhinaa diyo ay baaqi ahayd in maantana ku bixinno diyadaasoo haraageeda ay aheeday toban iyo toddoba kun afar boqol iyo toddobaatan oon beesha tunni lagu lahaa ay maantan u fadhiyaan inay wareejiyaan walaalaheen ay ku wareejiyaan reer maxamed zubayr aana soo dhammaystirna haddii ilaahay yirahdo ilaahay fadligiisa waaye kitaabka shareecada islaamka ayaan ku dhaqannaa ilaahay ha noo kor yeelo ilaahay mahaddiisa waaye insha allahu tacaala kitaabkan ka hor ma jiri jirin dadka dhiiggiisu hadarwbo iska ahaa diyadaana kamaan bay ahayd muddo saddex sana lagu bixinayo qaybta u dambeysa insha allahu tacaala maanta aan bixinay walaalayn waxaan rabnaa reer maxamed zubayr inay naga aqbalaan diyada insha allahu tacaala aan soo dhamaystirin hada wabilahi towfiiq beesha maxamed zubayr ayaa walaalahooda beesha tunni waxay kala wareegeen diyada wixii xuquuqa ee reerkaa lagu lahaa maantay bixiyeen dhiiggaasoo ahaa geel konton iyo shan halaad buu ahaa oo lacag lagu qiimeeyey lacagtii ugu dambeysay ee maanta ay bixiyeenee kaba dambayseed waxay ahayd toddobi iyo toban kun afar boqol iyo toddobaatan waannu ka qaadnay waananu ka guddoonnay guddoon kadibna waxaannu ku wareejinnay wakiilkii weliyudamka oo meesha fadhiya wabilahi towfiiq بسم الله الحمد لله وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد anigoo magacaygu yahay bashiir dheere maxaa cabdiqaadir suldaanka guud ee reer tunni aniga waan kala wareegay lacagta baaqiga ku ahayd anigoo ah weliya dembiga lacagtaasoo dhan qiimaheedu toddobiyo toban kun afar boqol iyo toddobaatan jazakumullahu khayr waan kala wareegay guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى